walaalla waxa weeye xalay iyo ilaa shalay iyo daraad weliba waxaa ka socday gobolka dagaal aad u xoog badan oo xaqiiqatan la dhihi karo waa kuwa ugu waaweynaa muddooyinkan u dambeeyay dagaalada dhacay soomaaliya ka dhacayay dagaalka u horeeyey waxa uu ka dhacay isla gobolka oo meel la yidhahdo quraangogo halkaasi khasaare aada u badan ayaa ku gaaray al-shabaab waxaana laga qabtay gaari sheekaawo ahoo laba dhuumood ah ilaa shan iyo labaatan qofna inta la xaqiijiyey halkaas bay uga dhimitay waana la soo jebiyey oo meelihii ay ka yimaadeen ayay kusoo noqdeen mar labaad waxaa dagaalka uu ka dhacay oo u dambeeyey meel la yidhaahdo maydka reebey iyo rayskooda inta udhexaysa ayuu ka dhacay dagaalkii ugu xoog badnaa oo ahaa haddana markii loo fiiriyo kii hore iyo midkana dambeeyo dagaalkaas kowdii duhurnimo oo shalay ayuu bilowday wuxuuna dhammaaday afartii galabnimo ilaa intaas ayuu socday dagaalkaas xaqiiqatan khasaaraha caadowga halkaa lagu gaarsiiyey mid la koobi karaa ma aha meesha waxay ahayd meel kayn ah oo ay isku qarinahayeen bay ahayd goob kasta iyo geed kasta hoos marto meydkoodii baa yaallo kadibna adiga halkaas way ka carreen oo waxaa la gaarsiiyey meel buurdhuuba dhowr iyo toban kilomitr u jirta oo la yidhahda loola shiidow bay ka gudbeen wararka aan ka helayno buurdhuuba ereyadeedana ilaa shan gaari oo meydad ay saaran yihiin inay geeyeen baanu warkeeda haynaa dagaalkaas walaala sidaas ugu dhacay maxaa khasaara oo dhinaciina idinka soo gaaray dagaalka sheekh alqaadi laba wiil ayaa dhankanaga ka shahiiday afar qofna dhaawacyo yar yar ayaa gaaray dagaalkii maantana waxa weeye saddex qof ayaa dhankanaga ka shahiiday dhaawacana hal qof weeye wax kale oo khasaaro oo dhankanaga soo gaaray ma jiro sidaad sheegaysa kooxda al-shabaab dagaal baad la gasheen oo dagaal xoogan bay idinkala hor yimaadeen waxaadna sheegaysaa inaad baabiiseen idinkuna ay shan qof oo keliya idinka dhimatay marka sheegashada maxaad ku caddaynaysaa sheegashada waxaan ku caddaynayaa waxa weeye nimanka halkaa ka dagaalamayo waa niman ciyaalkii soomaaliyeed waalidiintooda laga soo khalday oo tababar aan haysanin oo qaab loo dagaalamayo midna aan aqoon baa halkaa lagu soo guray oo difaac iyo midna aan garanaynin ciidamada halkaa noo joogana waad la socotaana waa ciidamo tababar caalamiya leh khasaaraha anaga aad buu u yaryahay dagaalkan aada gasheen waxaa la leeyahay ciidamada dowladda ciidamadiina ahlusunna waljamaaca ee ay xulafada yihiin iyo waxa ku wada jira ciidamada etoobiya ma idinku weheliyaan dagaalka walaale waxa weeye ciidamada halkaa ka dagaalamay ciidamada culamaa udiinka soomaaliyeed ahlusunna waljamaaca iyo ciidamada dawladda soomaaliyeed weeye dawladda etoobiya ders baanu nahay ciidamo aada u fara badan oo tababar loo soo xiray baa ku jiro tababarkaas iyo dhanka militariga iyo intagu way naga caawisaa laakiin dagaalkan waxaa rabnaa insha allahu tacaala nimankan khawaarijta al-shabaab waxay inta badan sheegaan soomaalidu keligeed inay ka adag yihiin waxaa rabnaa marka inaan anagu aan si fiican aan meel u saarnaan rabnaa haddii ilaah yidhaho waa lala socotaayo dagaalo aada u fara badan oo gobolkan ama xarunta garbahaari ka dhacay oo ciidan ajaaniba aan la joogin nimankan in dabada looga dhacay oo laga reeyay marka waxaa rabnaa insha allahu tacaala xoogga naga iyo dalka naga iyo diinta naga inaan difaaci karno ayaan rabnaa inaan tusno wax ciidan ajaanib oo nala jooga ma jiraan sheekh maxamed xuseen isxaaq alqaadi waxaa jira gobolada jubbooyinka guud ahaan markii laysku yidhaahdo qorshooyin socda oo la doonayo in maamul loogu sameeyo ahlusunna waljamaacana waxay ka mid tahay ciidamada ka dagaalamaya gobolka gedo qorshooyinka maamul sameynta gobolada qeyb ma ka tihiin
anagu qeyb baan ka nahay ahlusunna waljamaaca way soo dhaweyneysaa aad baan usoo dhaweyneynaa arrin baa maaragtay jirta oo dadka soomaaliyeed oo dhan ay ka dhawaajinayaan baanu diidanahay xilliga hadda lagu jiro dadka maamul u sameynta jubbooyinka boobaya oo dadejinayo arrintaas baa arrin khalad ah shaygaana aan qabno waxa weeye markii xoreyn la helo oo dadka soomaaliyeed oo al-shabaab maskaxda ay ka haystaan laga dulqaado oo xornimo ay helaan odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta mas-uuliyiinta iyo maamulada mar ay kasoo qeybgeli karaan oo shirweyne loo qaban karo yaanu qabnaa in maaragtay maamulka la dhiso saddexda gobol oo hadda maamuladaha loo dhisa laleeyahay gobol dhan baa maqan sidaas ayaan u aragnaa inay khalad tahay oo qaab in wax lagu dhisaa aysan sax ahayn haddii ay dhacdo in maamul loo sameeyo marka gobolada jubbooyinka idinkoo weli dagaalka ku jira oo sida aad sheegaysa aan diyaar ahayn maxaad ka yeelaysaan ma taayeerayno umana samayn karaan mar haddii dadka soomaaliyeed oo saddexdaa gobol ay degan yihiin boqolkiiba sagaashan iyo shan dhibic shan ay ay qabaan in xilligan aan maamul la sameynin cid ku taageeraysa iyo cid maaragtay qaabka hadda ay wax u wadaan ogolaanaysaa ma jirto midda hadda anagu aan sheegayna ayayna noqon doontaa insha allahu tacaala